ለምሳሌ ሶማሌ ክልል ክልል ከመሆኑ በፊት ክፍለ ሀገር ከሀረርጌ ጋር እያለ ጀምሮ ባለፉት 50፣ 60፣ 70 ዓመታት ወደ ኋላ ታሪኩን ብታዩ abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya oo khudbad qoto dheer u jeedinayo xubno ka tirsan dowladdiisa ayaa waxa uu weerar afkaa ku qaaday dadka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ka hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya waxa uu tilmaamay in dhulka soomaali galbeed uu konton ilaa iyo toddobaatan sana uu ahaa gobol noolal aysan ka jirin oo cadiban ka hor maamulkoodana aysan helin wax xuriyad iyo nabadgelyo sida uu hadalka u dhigay abiy axmed waxyaabahaas uu sheegay ayuu abiy tilmaamay in haddii xajiisan waayaan uu masiirkooda mugdi geli doono isagoona ku hanjabay inuu ka qaadi doono waxa uu xurriyadda ku sheegay colaaddii ka jirtay gobolka ayuu tilmaamay inay dib u soo noqon doonto haddii ay isku dayaan inay dagaalamaan aysan hurdaladii doonin sidoo kalena ay ku faani waayaan itoobiyaanimadoodana ay madaxa kaga istaagi doonaan sida uu hadalka u dhigay hadalkan ka soo yeeray abiy axmed ayaa ku biiraya wararka haltaataa iyo towtowda ka muuqata mar welibana fagaarayaasha iyo masraxyada siyaasadda ula taagan yahay kuwaasoo uga cagjuglaynayo dadka ku nool dhulka soomaali galbeed ee uu wakiilka ugu yahay ninka lagu magacaabo mustafa maxamed cumar cagjar oo ah nin aad ugu dhaadhacsan ahadaaftay itoobiyaanka u xusulduubayaan isagoona damaca itoobiyaanka ciddii ka hor timaada ula koosanayo xabsi daa'in iyo diraal bareer ah abiy axmed markii loo saxeexay heshiiskii xaaraanta ah ee uu la galay muuse biixi madaxweynaha maamulka isku magacaabay somalilan ayaa doonayay riyo mala awaal ah in dadka soomaali galbeed uu ka rajaynayay inay si diiran usoo dhoweynayaan heshiisku sheegaas taasoo bulshada ku nool dhulka soomaali galbeed ee ka hoos jira gumaysiga xabashida iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed inay gagamaran ka istaageen oo ay ganafka ku dhufteen damaca xabashida ee ahaa inay qabsato badda soomaaliya